البهائم وما ناحت على الأيك الحمائم نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فسلك السعداء على نهجه القويم بعد نوقف في نمبر شيخ عبد الرحمن meel uu ka tega ma leh mawduucii munaasabadii loogu talagalay ama meelihii aan u baahnayn inaan cilmi ahaan uga daawowno haddaanba daawoobayno oo daawoba meel naga kartoba nasari kartaba oo annaga xag iimaan la'aan iyo shaki iyo munaafiqnima nagu jirin sheikhu waa nooga hadlay intii qof muslimahu uu dadaan lahay oo nasteexayn lahay haddaan nasteexa qaadayna inaan qaadana allaa nagu hanuuniya waxayna dhahaan culummada xukamada la yidhaahdo walaysa yasixu fi ladhaani shay-un ida xtaaja nahaaru ilaa daliilin wax ansaxaya ma jiraan haddii qoraxu muran gasho haddii qorax lagu murmo haddii qorax inta lagu murmo la yidhaahdo qoraxda daliil u keena caqli waa dhintay macnaha shay iska muuqda haddii lagu muransan yahay caqligii baa dhintay cilmiba intaan la gaarin nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wou muuqdaa ammaantiisa iyo wa nabiga tacdiimkiisa iyo inuu qof inuu yahay axadka ilaahay uu doortay oo inta la abuuray in la xuso mudan oo ugu sharaf badan oo in laga sheekeeyo mudan oo in jaraa-idyada lagu qoro mudan oo in adduunkao dhan caam uu ku ahaado asagaa nabigu mudan calayhi salaatu wasalaam qof kastoo iimaan luuna waa u jeeda xataa kuwii aan diinta lahayn ayaa ka sheekeynaya iskoola dhigtaa subax dhexaato markii qof kasta la weydiinayo shala wuxuu sameeyey ayaa qaybo oo midii diinta kuwii diinta iskoolka dhigaya waxay dhaheen waa kuwii aan xataa aan diinta aan iyagu aan ahay rasuulka xataa raacsanin ilaahay midna miyaadnan ogeynay dheheen waktigii maa ka sheekaydin rasuulkiinu dhashay inay tahay dhowrkii muslimkaa waa isla yaabeenba dhowrkii muslimkaa meesha jooga waa isla yaabeen xataa habeenkou dhashay rasuulka gaaladiya ogson maxaa yaele adduunyada oo dhan kanaal kastaa laga fiirsanaya waxay dhahaan culummadu ilaa toban iyo lix kanaal adduunka laga fiirsadaa laba kanaal maahani meel aan nabiga xuskiisa laga soo dayno ma jirto kanaalka sacuudiga iyo kanaalka reer galbeedka oon baan laga fiirsanin inta kaleeta waa looga hadal bixiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam konton dowladood ayaa muslimiintu leedahay dowladda sacuudiga ah si guud ahaan xuska nabiga u inkirsan inta kale wax inkirsan kuma jiraan waxaa la marayaa meesha dadku hadda waxay carabtu dhahaana la yidhi cishra jaban taraaca jaban bisha rajab gaar waxaad la yaabtaad arki doontaah bisha rajab haddaad gaarto adaaba yaabi doontid dadka soomaalideennaana waxay ku maamaahaan cumrigaa raagi giil dhalaa ku tusaay dhahan kuwa aan weligood soo baadiyaha iyo meesha giila ku dhala aan tegin saasay dhahaanaa la yidhi marka qofku haddii ou on muddo iska joogo wuxuu arkaya waxaa iigu cajiib badan inaan maanta aan marayno oo dalkeen ay taallo kutubo ay ku qoran tahay nimankan suufiyada ah oo iska digrinaayo oo mawliidka dhiganaaya dameerahay fuulan dalkeenay taallaa anigu waa arkay ninka arkina ha raadsho magaciisana kitaabka ha qorto ay ku taallo waxaa la yidhaahdaa fikru suufiya fii dawi alkitaab wasunna waxa weeye suufiyadan ka warramayo rasul ninkaasu marka u waday wax aayadii xadiid kuma qoran laakiin kitaabka carabiya ku wada qoran suufiyuu soo u cayanayo nimankan digriyo oo nabiga xusaaya oo yidhi waa nimana waxba kaloonoo dameerahayba nafka dooneen buu yidhi weliba wuxuu yidhi yujaahiruuna wuxuu yidhi dameeraha ijmaacooda nahaaran barqadii markay tahay maalinkii halkaasa suufiyada cayda lagu gaaray waxaan kaloo haynaa kutubay ku qorantahay hilibka doofaarka waa la cuni karaa muftiga la yaqaano oo hadda mashhuurka magaciisi ma sheega hadda ninkii baadil sheega culama in la sheega maxaanad u taqaanin waa loo baahan yahay qardaawi yuusuf alqardaawi ninkaad u taqaanin mashhuurka ah anaa idin tusaaya saxwa alislaamiya jaraa-idyada adduunkaoo dhan hadalladu ku qoray ayaa wada qoran maalin kasta wuxuu yidhi hadalladiisa waxaa ka mid a u iftooday xataa doofaarka haddii laga maarmi waayo waa la iska cuni karaa annaguna waxaan leenaha muftigeena aan wacdi ka dhagaysanno wuxuuna yidhaan aan qaadano ka gudub ku xamamayno kuna caymayno laakiin nin kasta wuxuu yidhaa miisaankay u saarantaha nin kasta wuxuu yidhahda anugu hadda maanta waxaan idhaahdo haddii rasuulku ha la xuso calayhi salaatu wasalaam aan idhaahdo wadaadkii mawliidku waa loogolyaho lahaay xan uma aqaana wadadhaha kulligan khayr allansi anaaba jecel saa waa ogolaho waanigaa imid kana hadlaaye salawaadka rasuulkana maalin kasta qaadaya ninka diidayana waa diida haddii la yidha yow ka xumaanin hee ilaa anugu waa ogolahay rasuulku xusa in la yidhaahdee waa lays xamaa hada dhow dhihi doonteen xan ma aha ee nin kasta wuxuu samaysto ee miisaanka u saaran walaalayaal xataa iska dhaaf qiyaamada marka la yimaado miyaysan sidaas ahayn nin kasta wuxuu adduunyada ku sameeyo aa u qoran miisaanka u saaran laga amaalmarin doona soo koob rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asaga xadiid tirmidi ku yaallo wuxuu yidhi ana qaa'iduhum idaa wafaduu dadku markay ilaahay hor yimaadiin anaa hogaamiye u ah wa ana mubashiruhum idaa ya'isuu hadday raxmada alla ka quustaan anaa u bishaaraynaya wa ana shaa wa ana awalu shaaficin wa awalu mushafacin anaana u shafaaco qaadayo waxay u baahdaan gargaar alla u su-aalaya rasuulku ilahi calayhi salaatu wasalaam wa ana awalu man tanshaqu canhu lardu ciidda qabri qof ka soo baxana anaa ugu horreeyuu yidhi wabiyadii mafaatiixu wabiyadii wabiyadi lmafaatiixu waxaa gacantayda ku sugan buu yidhi furayaasha khayrkao dhan aan gacanta ku hayaa buu yidhi weli waa ulxamdi calanka ma haddana anaa haystow yidhi xadiid kale oo weliba isna tirmidigu warinayuu yidhi waa saxiixna wuxuu yidhi wa ana sayidu waladi aadama ilmaha nebi aadam oo dhan anaaba sayid u ah sheecada ayaa qabtay inaan nabiga sayid la odhan karan iyo ciddii ku raacday waddadooda wax kaloo qabaahi ma jiraan maxaa la nabiyullaahi markii ilaahay ka hadlaayey yaxya wuxuu ilaahay ku yidhi qur-aanka wa sayidan waxaa suuran oo alla yidhi subxaana wa tacaala nabiyullaahi waxa uu yaxya sayid lagu magacaabay khayru khalqillaahina sayid oo isku magacaabay wahwa ashrafu lkhalqi nabigu cala lidlaaqi baa ligi makhluuq oo dhan waan ugu sarreeya calayhi salaatu wasalaam ayadoo laba cali isweydiinayn niman cilmi lahayn ma ogi anugoo balaaya ku dhacday laakiin xata almalaa'iku nabigu ka fadli badan yahay calayhi salaatu wasalaam biijmaaci lmuslimiin muslimiinta oo dhan ayaa isku raacsan inaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wax ku fadli dhan oo ku qurux dhan oo ku wanaag dhan oo ku cabsi dhan rasuulka inaysan jirin calayhi salaatu wasalaam asagaana nabigu isku ammaanay anaa idinkugu cabsi badan buu yidhi anaa idinku karaamo badan buu yidhi ummadihiiga horreeyeen sayidu ahaa buu yidhi anaa idinkugu sharaf badan buu yidhi asxaabtiisana way ammaaneen ilaahayna wuu ammaanay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay ku ammaanay nabiga inuu yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim wuxuu kaloo ilaahay ku ammaanay inuu yidhi wa kaana fadlullaahi calayka cadiima fadliga alla ku siiyey nabi moxamedo waa weeyhaa la yidhi wama samaahu lcadiimu cadiiman fahuwa cinda allahi cadiima la yidhahdaa allaha cadiimkaa waa wen yihiin wuxuu yidhahda waaba wen yihiin adiga maa marka beegi kara kiila masaaki karta adigu marka ilaahay aa yidhi fadli weynaan ku siiyey adiga maa soo yaraynaayo hadda maa isku day inaad yaraydo ilaahay yaa fadli weyn nabiga u magacaabay calayhi salaatu wasalaam magaciisa iyo magaca ilaahay layskuma diri karo canjaladay ku duubantaha dalkeenna taalla ninka dhahay waa iska dhaafa kaas dadka qaar saysan wacdi uga kicinba dada aad ugu dhegan haddaad aan fiirayn waxuu qofku waa qaldamay ma fiiriyaan hebel miyaaba wax laga sheega ay ka joogtaa war hebel waa macsuum maaha waana qaldami karaa anigaan haddaan xumaato idiin sheega haygu raacinina haddaan rasuulka jeclaada idin xaa idinka ba'ashay waa jidkii rasuulku idin faray calayhi salaatu wasalaam ma iska raacdiin awalba ilaahay ilaahay ajar uga helaydiin jannad ku gelaydiin qofkii xumaato kuu sheega lama raaco laakiin qofkii wax wanaaga ku fara adoon u fiirinayn jinsigooya ma qof yarbaa ma qof weynbaa ma reer hebelbaa xaggee ka yimid xisbigow ka mid yahay xaqa waa kii hadda sheeku ka hadlaayay xataa axaadiista waxaa ku qoran shaydaan masale oo sheegay in la qaatay masale xataa shaydaan laga qaatay abu hureyre uu sheegay inuu qaataa xataa ku sugan xadiiska qisada dhan maqribkiiyaan saacaddan fiiriyo aada iskaga dhow laakiin haddii maqribku uu intaa wacdiga ku jiro uu soo galo macnaha waqtigiisa muxadadkaa la gaaro insha allah waa tukaynaa inta noo harto kalimaadka oon raba inaangu inaan soo koobkoobaan rabaa sheikha u tacliiqiye shiiqa ay kaafiye shiiqaa dhammaanna kaafiye maxaa yaele nin la yidhaha luqmaanulxakiim oo xikmad badnaay sow ninkaas waxaa layi wacdi ugu waday wiilkiisii oo markii dambe iska dilaacaa layi asagaaba kala dilaaca wiilkii nafta uga qaada wiilkiisa wacdi ku nabi oo wax ka soo bartaa la yidhaahdaa luqmaanulxakiim suurad dhan oo qur-aanka waxaa ku jirta la yidhaahdo suuratu luqmaan marka waxa weeye luqmaanulxakiima wuxuu dhihi jiray awamaa aktafii ida ktufiitu haddii lay kaafiyey miyaanan kaaftoomayn macnaha qof aniga waxaan dhihi lahay haddii laii dhahay ma iska qancoo yidhi marka intii waxa weeye aan xoole isku daydayi lahayn iyo inka badan baa sheeqaa noo dhahay jazaaka allahu bilkhayr walaalayaal marka waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ammaanay awalan waxaa layskugu imaanaya u fiirso muxtawayaatu lixtifaal baa la yidhahdaa waa ammaan ammaantu waa nasri ama nadmi labadaa kama baxdo waa ama shicir ama shicir mahane waa shay kale oo waxaan shicir ahayn nasri la yidhahdaa waxaa kaloo layskugu imaanayaa in khayr khayrka naloo sheego oo lays wacdiyo oo siiradii iyo akhlaaqdii nabiga iyo wax nalakaga tilmaamo waxaa kaloo laga sheekeeyaa in sadaqo la bixiyo oo sadaqada ayadoon cidna laga soo xoogin dadka muslimiinta sadaqad soo kuma baxdo soo wakhti kastana ma ansaxdo nin kastaa la bixi karaa dadka muslimiinta meelkaysa kugu yimaadiin aa ilaahay dartii wax ula bixi kara mana ku koobna sadaqo mid masjid la geeyo mid la cuna xataa timir jeexeedu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ittaqu naara walow bishiqi tamru nabigu yidhi timir jeexeedba aad la baxdaani naar iska waardiyeeye macnaha waxaa la baxa weliba axaadiista waxaa ku sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laba malag ayaa subax kasta qoraxdu markay soo baxdo ayaa ayaguna soo baxaan markaasi waxay midna ugu duceeyaa qofka wax bixiya midna wuxuu habaalaa qofka bakhiilka oo xoolaha diida mid wuxuu yidhaa allaahumma acdi munfiqan khalafan ilaahow qofka sadaqada bixinaaya wuxuu bixiyey beddelkeed allow sii wa ducaa'u lmalaa'ika mustajaaba ducada malaa'igtuna maqbuul waay walaalayaa midna wuxuu yidhaahdaa allaahumma acdi ilaahayow sii mumsikan talafan midka wax diidaayo bakiilka oon wax laga soo fuji karin ilaahow ka baabiyo xoolaha talaf baa ilaa asaga dhan ku rirta habaarka malaa'igta ha laga fakado waatan xoolihi hala baxsho ummadda lagu kari waayey oo jidka wanaagsan ha lagu bixiye afar iyo maalin kasta qoraxu soo baxdo waa xadiis weliba saxiixu muslim ku sugan oo saxiixa waa xadiiskaas malaa'igtaa ku habaaraysa ninka wax la baxana malaa'igta u ducoynaysa waxaana noo kala ballama ducada malaa'igta iyo habaarka malaa'igta annagu haddaan boqol haysanno waxaan aaminsannahay caawa meesha rasuulka lagu xusayo calayhi salaatu wasalaam ama diinta looga sheekaysanayo haddaan boqolkaas ku darsanno in aan khayr ku gaadhay inaan aaminsannahay dadna waxay aaminsan yihiin in wax lagu darsado iska dhaaf haddii la soo aado saantii loo qaadaba in naar lagu gelaayo balof birsada walaalayaal ummadda sida loo jahwareerinayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam asxaabtii ayaa qasiido ku ammaaneen qasiidooyin baa la qaadaa waxaa la yaabay qolooyin baa hadda ka hor xafladan dhowr xafladan meeshaan ku qabanay waxaan ku qabannay siyaaradii lagu xusayay waalidiinta waaweyn sida cabdullih cawreer oo kaleeto waxaan ku qabannay xafladii ka warramaysay sheekh jiilaani iyo awliyada ilahay oo lamidka xuskooda waxaan ku qabannay xaflado nikaaxa waxaan kaloo ku qabannay xafladii ugu dambayday oo ka warramaysay xuskii awowgii hore loo bege oo dadka waxa weeye muslimiinta ay xusaayeen qola marka canjalanihii laga boobay dhegaysatay ayaa warkoodii soo gaaray markaasi waxay dhaheenaa la yidhi meeshii waxba laguma qabani waa lagu digriyaa la yidhi ayaguna ma joogaana de magaalo kaley joogaan xataa sooma arag taleefona loogu sheegaa la yidhi waa lagu digriya iska qaado dadka nacaybka inta ka batay qola hadda waxay rabtay inay tidhaahdo mawliidkii laysku mawacdini cabaaray digdigriyeen oo axleeyeen dadka lagu caayaa moogtaa waa lagu axleeyey dadka lagu caaya allaahu akbar xishood ma jiro hadhowna waxaa lagu leeyahy culummada ma xamanaa lagu leeyahy waxaa la ogsoon yahay dadka hadda mawlidka diidano inay xataa sheeqaways waa jaajuus dheheen oo dadka dhintay xataa ay xanteen waan ogsoonnaha annagu waan ogsoonnahay inay xataa sheeqaways oo dhintay intaasoo muddaa duugan inay xataa dheheen waa jaajuus talyaaniya u ahay dadka dhintana ay caayaan dadka noolna ay caayaan meesha layskugu yimaadna ay caayaan annaguna ay dhahaan annagaa dalka ka culuma waa ogna hebel iyo hebel sadhihi maayno dadkaaba dhihi doona hadhoobi ciibtoodaaba dhihi doonta ilaahayaaba tilmaami doona eh diintaa tilmaamtay qofkii xun diintaa tilmaamaysa insha allah soo koob waxa kutubadooda ku qoran hadda ka hor aan waxaan ballan qaaday ilaa maa annagu horta aan xaqa wada fahamno oo inta toosan iyo inta xumul kala soocato kitaabadooda waxaa ku qoran tilmaami mayno laakiin maalinkii aan si fiican isku baranno waxaan soo bandhigi doonaa qaladaad ku qoran kutubahooda ooy ka mid noqon doonto nabi moxamed xataa diinta ma oqon inay ku qoran tahay inay ku qoran tahay ninka ay raacsan yihiin inuu xataa rasuulka ka fadli badnaay aa ku qoran kutubahooda inay asxaabtu ay jaahiliin ahaayeen aa ku qoran in abujahal iyo abulahab ay ilaahay rumaysan yihiin oo nimankan tawasulayo awliyaa jirta dhahaya ka fiican yihiin aa ku qoran maantase galabta inaan sheega uguma talagelin galabta waxaa iskugu nimid maxabatan iyo waxa weeye wa shawqan lixadrati lmustafa sala allahu calayhi wasalam jacayl oo nabiga xuskiisa calayhi salaatu wasalaam maxaa ila sheekhaana sheekh zeelici wuxuu yidhi miilaaduhu ciidun lanaa wahwa duqrunaa yujadidu shawqa alwaalihi lmutadallici buu yidhi dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidun lanaa waa ciiddeenniyu yidhi ciidu suruur iyo ciidu salaad bay culummadu dhahaan waa ciidda faraxa looga jeedaa yowma suruur waa yowmka nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee salaad laba ragcaa lama tukaa yeeday wahwa dukruna waana kaydkeenna aakhiro jacaylka nabigu calayhi salaatu wasalaam bukaarteenna aakhiro jacaylka nabi maxameda noo ah yujadidu shawqal waalihi lmutadallici buu yidhi sheekh zaylici rasuulka dhalashadiisa marka la gaaro ninkii jadbaysnaa jad baa usii badata jacaylaa usii bataw yidhi laakiin ninkii qallalnay qallayluu ka sii qaada allahuna qallajini ninkii awal fiicnaay oo rasuulka awal barrabay oo nabiga run ay ka ahayd rasuulkaygii waaye markuu maqlo meelaha lagu xusaa lagu ammaanaa lagula sallinaa jacaylu kasii qaada markaasu inta hawlihiisa soo xirtou yidhaahdaa hal mar lugta iyo geey meesha nabiga lagu ammaanay calayhi salaatu wasalaam haddaan tusaale ka soo qaadanno asxaabtu qasiida ma qaadi jireen ammaanta nabiga ma jeclaayeen meelaha lagu ammaana ma imaa jireen nabigoo jooga qasiida ma lagu ammaanay mise faarixe iyo ragga lamidka hadda inaha naga gelaaya ee ma jirto qasiidadu manaas waraysana walaalayaa tusaale haddaan ka soo qaadanno asxaabtu intaasba way samayn jireen maalan waxaa ka mid a xasaan ibnu haabit ragga rasuulka qasiidooyin ku ammaani jiray waxaa ka mid a cabdullaahi ibnu rawaaxo waxaa ka mid a nin la gabadha la yidhaha safiya bintu cabdilmudalib waxaa ka mid a ninka la yidhaha kacab ibnu zuhayr waxaa ka dadkaasoo dhan a ammaani jiray waxaa ka mid a sawaad ibnu qaarib sawaad ibnu qaarib kitaabkan ila dalaa'ilu nubuwa bayhaqi layhaa qora maalima wuxuu yidhi isagoo nabiga ammaanaya wa ashhadu ana allaha laa rabba kayra wa annaka ma'muunun calaa kulli qaa'ibin wa annaka adla lmursaliina wasiilatan ila allahi yabna alakramiina aladaayibi ilaa uu ka yidhaahdo fakun lii shafiican yowma laadu shafaaca bimuqnin fatiilan can sawaadi bni qaaribin ayuu yidhi bal u fiirsada walaal waa qasiido la qaado ma qaadnaa qasiidada ilaa sawaad binu qaaribaa qaaday ma qaadnaa mase hadhow nimankaas warkoodaan yeelnaho waa baadilan dhahnaa hal mar aan barakaysanno salaatuun wa tasliimun wa askaa taxiyatin calaa khayri khalqi illaahi walaali ajmaciin وأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل قائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين فكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغنين فتيلا عن سواد ابن قارب أنو ما بلابن أنو ما ها أنو ما بلابن إيه، نين وحا قاضي الصحابيها قاضي hadhow ninkii dhihi doona waa khuraafaadu sawaad binu qaaribada caynaha ku talaga nacaybkaaga inta tiradii ka bato wuxuu ka dhex dusay asaxaabtiuse dhex mara soomaali dhaaf faaraxiina dhaaf nin kastoo qasiido badanna dhaaf oo nabiga jecel sawaad binu qaaribad cay doonta ku talagal waxaan idiin tusaalaynayna inay qasiidadu aan annagu annaan bilaabin waxaa kaloo nabiga qasiido ku ammaanay markii la aasay ayadoo asaxaabtii oo dhan joogto nabiga eedadii safiya binti cabdilmudalib gabadha la yidhaahdo radia allahu canha qasiidadii qaada maxaa iyadana ka mid ahayd salaatuun wa tasliimun wa askaa taxiyatin calaa khayri khalqi illaahi walaali ajmaciin على يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على خير خلق الله والآل أجمعين فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على خير خلق الله والآل أجمعين عليك من الله سلام تحية وأدخلت جنات من العدن راضيا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على خير خلق الله والآل أجمعين فليم صلى الله رب محمد على جادث أمسى بديبات ثاويا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على خير خلق الله والآل أجمعين أنا ما قادني حتى أنا وآخرنا لكن وحا قادي صفية بنت عبد المطلب نما شبكة أو ضهي قصيدة نعيب أنت كقبو فاطمة كستا قادي قداف قداف شيخو كم غليظة ولا أبو محاضري مالك أصلا من الكل بس واحد دنبر له ما كرو قنفلك سوقات فرك سوقات والله ما فرك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء محاضرة شيخ نور من يمكتة تصالة هذه السيرة هذيك أنا وحال لين كشبك وحال لين كبوحي وذا ذكراها هو تجن بها قاضي نما هو محاضرية ضي وذا ذكراها هو تجن بها قاضي اللي بكذا نعصي ور إلهي إنك بقى وحكم قصيدوينك في الحباري وحكو قرن nin acraabiha rasuulka u yiminta abaaru dhacday oo asxaabtii ka mid a markaasuu rasuulka dhibaatadii u sheegtay waxaa ka mid a qasiidooyinkii u dhahay salaatun wa tasliimun wa askaa taxiyatin calaa khayri khalqi illaahi walaali ajmaciin صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على خير خلق الله والآل أجمعين وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على خير خلق الله والآل أجمعين wuxuu yidhi walaysa lanaa ilaa fi- walaysa lanaa ilaa ilayka firaaruna hadday abaaru dhacdo nabi maxamedow meelaan adaa- adiga ahan loo soo carara male allaha loo cararo soo ma- lama yidhaahdo qofkii nabi maxamed u cararaa alla u cararay ilay rasuulka haddii inta loo yimaada yidhaa alla noo bari ama lagu tawasulo ilaahay lama khilaafin ee nabigu jidkou maray ambiyadii horena ay mareen dadkii hore ahlu kitaabkana ay mareen asxaabtuna ay mareen salafu saalixuna ay mareen khalafkiina ay mareen ayaad ku socotaa ee qardada iyo duurjeex ma aheeday nimana ogeyn oo baa layidhi iska nabcaada iska nabcaada tawasul meeshu ka yaraa iska naca iska nacadii qabsadeen aayadna ma fiirin xadiidna ma fiirin diintu maxay ka qabtaana ma dhihin meeqanimaa diidda ma dhihin inta kutubay diidda itus ma dhihin hal galabo muxaadaro dhagaystahaaye lama ogola tawasul ninkii digraa iska nac meel qasiidaan nac wixii tusbax watanna way iska nacay ilaa galabtii dagaal colaaduu qaaday wax heshiisiyo dambe lagama heli karo horay cudurka ha layska daaweeyey u male ma haddii dhaqaartii inta laydiin geeyana inay cirbada idiin qoraan iyo kaniina ay idin siiyaan iyo sharoobo midna aad ku daawoobaysaan ee waxaad ku daawoobaysaan inuu ilaahay qalbiga hanuun idinkugu soo celo hanuun noo soo celi ilaahu wixii baatila naga hanuuni oo naga soo celi xaq wixii ah oo diinta islaamka ogoshahay ammaanta nabiga ninkan xaq u aaminsan anigu inuu iimaan lay uma haysto yaa u haysta culamaa lafartaa taago ninkii ammaanta diida nin wanaagsan ninka u yaqaana nin ma u yaqaana ma jiraa uma- inuu jirayaan umaree maa maxaa yeelay ammaanta rasuulka qofka diida oo nabiga jeclaan waaya mu'min ma aha nabigu asaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaa jira rasuulka uu yidhi والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين إله نفتي لما مولان كل أرطي متكين مؤمن معها إلى ما أوجدش على المها أو دري ضدك أسقى دري إيه مخلوق من قف أصون جدش على مؤمن معها الرسول عليه الصلاة والسلام نبي قال إلهي يقول بعض سيدنا عمر النبي قوي يمد markaasuu yidhi wax kasta waan kaa jeclahay ilaa na- il- eh, ilaa nafsi allatii bayna jambay ilaa naftayda maaha naftayda kaama weli kaama jecliyo yidhi laakiin inta kale waa kaasii jeclahay maxaa loogu jawaabay laa yaa cumar bukhaari ku taallaa saxiixu bukhaari bay ku taalla culama alla sayid cumar oo iimaankaagii ma buuxsamin aa layidhi waxaa weli kuu laaba markaasuu yidhi waxataa nafsii allatii bayna jambay xataa naftaydana hadda nabigoo ilaahay waa kaa jecla rasuulku muxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam alaana yaa cumaru aa layidhi haddaad mu'min la huba tahaa layidhi bal u fiirsada walaalayaa bal u fiirsada sayid cumara heerkaas gaaray oo yi- naftiisa isagoo nabiga ka hormarin layidhi mu'min weli maahidaa layidhi marka iimaankeennu wuxuu buuxsamaa nabiga markaan wax kasta ka hormarina walaalayaa asxaabtu qasiido ma dhegaysan jireen ma qaadi jiren xagga iska dhig waa naga ad akhriyni waxaa ka mid a qasiidooyinka ay qaadeen xasaan binu thaabit oo yidhi waajmalu minka lam talid lam talid lam tara qadu cayni waaxsanu minka lam talid الnisa khuliqta mubara'an min kuli caybin kaannaka qad khuliqta kamaa tashaau waa qasiido la qaado waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam wax kaa wanaag badan weligay maaraguu yidhi wax kaa wanaag badan gabaruma dhalinuu yidhi nabi allow waa lagu abuuray adoon ceeb iyo cad la tuuro lahayn waxaana lagu abuuray saad adugu wajaaleen adaaba ku qanacsan bur sida lagu abuuray wanaaggeed iyo hanaanku soo u yaala adaanba shakiba kaaga jiray buur waa xasaan binu taarif waa saxaabi warka saas dhahaya wuxuu kaloo ku ammaanay qasiidooyin ay ka- Bukha- muslim saxiix muslim ku sugan oo ay ka mid tahay gaaladu markay wax ka sheegeen oo nabigu inta kursi u dhigay mimbarkii kaga tagan gaalada waxaan rabaa ee ceebey mu'miniintana ammaan annana difaac jibriil baa macaga abaa loogu jawaabay bal fiiriday qofka rasuulka waxa weeye wanaaggiisa sugaaya gaaladana ceebaynaaya nabigiyaa kursi u dhigaayo oo xurmaynaayo calayhi salaatu wasalaam oo annagu haddaan sidii samayno ma waxaad u malayna ku khasaarina walaalayaa ninkii nabiga ammaanay kursiyaa loo dhigay weliba waxaa ku qoran kacab binu suhayr oo kale qasiidadan baanu sucaadu mashhuurka ahu lahay markuu soo muslimayou qaaday xoolow xataa nabigu siiyey marow siiyey nin ammaanay marow xataa siiyey rasuulkiiyaa xoola ku bixinaayo oo na- xasaan binu thaabit weliba wuxuu nabigu yidhi ina akhan lakum laa yaquulu rafad walaalkiin xumaanba kuma hadlou yidhi ninka nabiga ammaana maxaa lagu jawaabay xumaanba kuma hadlaayo wax wanaagou tilmaamaahu nabigu yidhi weliba wuxuu kaloo rasuulku yidhi allaahumma ayidhu biruuxi lqudsi ilaahow malakuljibriil ku xooji ninka ay ammaanay ilaahu malaa'igtu garbihiis istaageen nabi moxamed wuxuu u ducaynaa ninkii ammaanayay wuxuu kursi u dhigayaa ninkii ammaanayay wuxuu garabka ka istaagay ninkii ammaanayay wuxuu xoolo siiyey ninkii ammaanayay waxay asxaabtii qaadeen qasiido waxay ilaahay uga rajaynayeen thawaab waxaa raaddi ku noqday kulligood waxaa raaddi ku noqday nabi moxamed annaguna waxaan joognaa meesha lagu qaadaa waa khuraafaad bal adinku cadaalo sameeye caqli baad leedihiin waxgarad baad tihiin intaas baad muslim soo ahaydeen weligiin wax sanam iyo qurun alla idinma soo marsiin ma galabtaa laydin dhaqan rogayaa markaasaa lagu leeyahay dugsigaa ha isku tegintaynista ku yaalla khuraafaad baa lagu akhriyaa war maxaa ku igu diidaysaa maya qasiidaa lagu qaada nacaybka dhantiis kusoo koma sheekh marka wax kale loo waayo oo shiiku adiladoo sheegay meel laga soo gala la waayo ilaa kitaabkii ku wada yaal hortiisa yaallay ku wada yaallayna oo meel laga soo gala waayo hadda qasiidaa lagu qaadaayo macadda goonihii qabtaahay qasiidadu diintay ka mid tahay galabtoo dhan yaa noo wada qalbaan iiga taaga arrinkaan wacdi islaamna xogaay yaabaa dhihin ee culummadii way iska jadboodeen annaga xay wax noogu sheegi waaye ee anigu naftayda allah iga warqaba in caawoo dhan dirina labadaan iska jeclaan lahayd maxaa yeele kitaabka ilaahay sidaas ku suganta nabigaa ku yidhi nin saxaabiya calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka rabban min dikri illaah carabkaagu mar kasta xuska alla ha wado saacad kastaba ilaahay xuskiisa wad oo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yowsan qalalin carabkaagu khayrka wa ku dheganaaw tawxiidka ha noqoto tasbiixda ha noqoto ammaanta rasuulka ha noqoto calayhi salaatu wasalaam khayrka ku dheganaaw waxaa kaloo axaadiista ku qoran wada ogsoontihiin meeshii layskugu yimaado oo aan ilaahay lagu xusin oo nabiga aan lagula sallin meel dameer ku baktiyo waa ka xuntahaa nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddaan hadda inta isku nimaad annagoo waxba akhrinaasa kala tagno oon salliga nabiga iyo dikri iyo midna qaadin dameer meel oo ku baktiyey waa ka xuntaha meesha aan ku kala tagno waa in meel kastoo layskugu yimaado nabiga laga dhigaa muqadamka ugu horreeya bishaana waa bishoo nabigeenu dhashay calayhi salaatu wasalaam shan boqol toddobaatan iyo kow markay maraysay taariikhdan labada kun iyo hadda shanta maraysa oo nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam weliba bishaan abriil labaatankeeduu dhashay meeshuu ku dhashana kulligii waa wada taqaaniin maka almukarama meeshuu ku aasay waa madiina almunawara toddoba carruur ahow lahaay saddex waxay ahaayeen wiilal waxaa la kala yidha ibraahiim oo habargooni ah cabdillaahi iyo qaasim oo khadiija ay dhashay gabdhuhu afar bay ahaayeen mid waxaa la yidhaha zaynabo mid waxaa la yidhaha umukaltuum midna waxaa la yidhaha ruqayo midna waxaa la yidhaha faadima binti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam toddobadaa carruurta ah kulligood nabigu wuu noolaay markay dhimanaayeen asagoo nooloo wada aasay ila alfaadimata faadimo kale a maahan kaliya nabiga markuu asagu wafaadayey hal gabar bisa ilmihiis uga noole faadima binti rasuulillah inta kale nabigoo noolay wada dhinteen calayhi salaatu wasalaam ayaduna nabiga meeqasanay ka dambaysay sittata shuhuurin lix bilood kaliyaay ka dambaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lix bilooday ka dambaysay markii lix bilood ay joogtay ayadina waa dhimatay هيا أدونك كور عمرك عن كده بردينا ومحياك شمس من كوكب أسفر عنه ليلة غراء صغير العليم محمد وعلى آل مرمور ومحياك شمس منك مطلع أسفر عنه ليلة غراء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل مرمور ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار رب صل على الحبيب محمد وعلى آل مرمور يوم نلام والعلم تغلي من فقر ما لم تنال النساء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل مرمور
وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم عذراه رب صل على الحبيب محمد وعلى آل مرمور مولد كان منه في طالع الكفر وظهر عليه نور رب صل على الحبيب محمد وعلى آل مرمور وطولى الزواج بأمر ولد المصطفى
رب وحافظنا
صل على الحبيب محمد وعلى آل مرمور وطولى الزواج بأمر ولد المصطفى وحافظنا رب صل على الحبيب محمد وعلى آل مرمور رب صل على الحبيب محمد وعلى العالم العمر رب الكرماء صل على الحبيب محمد وعلى آل مرمور وعلى العالم لمن هم الكرماء walaalayaal marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta ilaahay abuuray midka ugu fadliga badan buu ahaa ilaahay midkuu doortay buu ahaa ilaahay mid intuu abuuray midka ugu mudan in la ammaanana asaga weeye waxay gaadheen asxaabtiisu inay timihiisa barakaystaan inay weesadiisa barakaystaan inay candhuuftiisa barakaystaan in qofkuu salaame ay barakaystaan in biyaha ka soo fadhina ay barakaystaan in mimbarkiisa ay taataabsadaan oo barakaystaan in qabrigiisa xataa qaar ay taataabsadaan bay gaareen kitaabkan la yidhaha musnadka axmed ibnu xambal iyo mucjamka la yidhaha mucjamulkabiir oo uu iska leeyaha dabaraani labadaas kitaab waxaa ku qoran saxaabiga la yidhaha abu ayuub oo nabigu markuu ka hijrooday mako sida siirada ku xusan oo ku degay asaga gurigiisa ayaa maalin soo baxay markii nabiga la aasay ka bacdi qabrigii rasuulkuu yimid calayhi salaatu wasalaam saasuu ugu dhegi uu iskaga dulooyay inta ku dhegay qabrigii nabiga bal u fiirsada waxa hadda laydin dhihi doonaa waxaan idiin sheegayaa waa wax maalin kasta idinla kulmaaya ee ka hadli mayno qof iyo masaa-isha aad u baahan tihiin aan ka hadlayna maxaa yeele markii maanta lagula hadlo waa inaad shaygaad ku dhaqmaydo hadduusu shareecadu oggolayn aad iska dhaafta hadday shareecadu ogosho daliil loo hayo islaamkii ou marayna aad tiraa adigaa lunsane isoo raax haddaad xaqdoon tahay anigu daliilkan u haystaa haddaa laakiin adigii markii wax la akhrayaba aad cirka fiirayda hadhow markii jidka lagu qabsana waxaa tiraa aaba noqoone dhibkeeda leedaa walaalayaal saxaabigaa sheegna magaciisu muxuu yahay abu ayuub alansaari laba kitaabay ku qorantaha sheegnay hadalkaas anagu jeebkay kama qorin wuxuu yidhi abu ayuub qabriga rasuulku saa ugu dhigay calayhi marka nabigiyaan qalbiga ku hayaa ee anigu qabriga la- magaxa caabudi maayuu yidhi hadda ninkii maka tagay qabriga rabi- rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii madiina taga oo saa u taama maxaa la yidhahdaa waardiyay leedahay sidaan dhagaha ku maqashaysannahay markaasay ku garaacayaan ood u soo dhowaa karin ayagoo aqwaashooda hadalladu ay ka mid tahay mushrig yow ka dheerow meesha usoo dhowaani waa nimanka dhallinyarada ah oo waddanka haysta kuwaan hadda noo yimidna tababara iyaga leewaayo qolo kale maaha walaalayaal waa ogsoon tihiin dhibkas adduunka haysta oo dhan xagga diintana hal meel kaliya ka soo wada baxa hal meel kaliya oo ka soo wada baxa meeshaasi waa maxay waa najdi xadiis bukhaari ku yaaluu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma baarik lanaa fii yamanina wa shaamina ilaahu shaam iyo yaman noo barakay markaasaa la yidhi wa fii najdina yaa rasuul allah magaalada najdina ku dar ee rasuulka allah ducada ha ka reebine saddex mar uu nabigu ku dari waayey markii saddexaad uu yidhi meeshaas aad u duceey leedihiin khayr ma leh waxaa ka soo bixi doona wax alla wixii fidna ah waxaa ka soo lala doona shaydaan oo dhan wixii dhib wadoo dhama ka imaan doona inta hadda hadalladan dhibka adduunka ku abuuraaya oo khilaafkaas samayday oo ugu hor ugu horeeyo ninka mashhuurka oo la yaqaano oo shaykhulislaam ay u yaqaaniin iyo kuwa hadda jooga oo muftiyaalka isku magacaabay iyo kuway wakhtiya dhexe dhintay ama indhabeelay kulligood waxay ka soo wada baxeen meeshii nabigu u ducay waayey najdiya ka soo wada yimaadeen dajaala ugu dambeeyo inta imaan doonta sharta wadane ayaduu ka soo bixi doonaa hallayir bal u fiirsada walaalayaal bal rasuulka ilaahay maalinkou tilmaamay xataa wuxuu tilmaamay dhibka noo imaana meeshuu ka imaanayo annagaa daawoobin amaahan ma nabigaana daawin calayhi salaatu wasalaam ma nabigaan shaki iyo dhib iyo muran iyo naga saarin inaan isqaqabsano maanta annagaan diin ku daawoobayn oo iska daciifa maahane xaqii irideennu albaabadeennuu yaallaa miisaskeennuu saaran yahay horteennuu yaallaa makaa ayaan xaqa ingaabta naloo sheegaayay masale masalow sheikuu noogu sheegay meel alla meesha wax ka soo qaatay marka waxaan ogaanaynaa in qabriga rasuulka la barakaysan karo kitaabkan la yidhaahdo alcilal eh, eh, warijaal alcilal warijaal le axmed ibnu xambala iskale asagana waxaa ku qoran axmed binu xambala la weydiiyey ninka mimbarka rasuulka barakaysanayoo dhundhunkoonaya oo nabiga ka ururina raabkiis iyo qabriga nabiga ninka barakaystoo ku dhegda ka warran baa la yidhi markaasuu laa ba'sa xaydhimahoo leeda taas abuu ayuuba kuma dheganayno xaydhimahoo leedahu yidhi kitaabkan la yidhaahdo ashifaa bitacriifi xuquuqi mustafa waxaa ku qoran caaisha waxaa u timaaday qaadiciyaad baa iska leh caaisha waxaa u timaaday gabar taabiciyada oo asxaabtii la kulantay caaishay la kulantay mogtaad markaasay tiri qabriga rasuulka inaan galaan rabaa caaisha albaabkii u furtay gabadhii way oroday qabrigiibay ku dhegtay waa ku dul oyday ilaa naftu ka baxday ku dhegaaday meeshaas kitaabkaasaa qoraay hayid صل على من فضله لا نهاية والوجه صل على ما فضله لا نهاية ربي أعينه قلبي قالوا له ده.
بلسان الزجايا ربي صل على من فضله لا نهاية دنا من يا مكي ذياب أسباب الأوت الحياة.
السرايا ربي صل على من فضله لا نهاية قام بودادي وأوري بالرعاية ربي صل على من فضله لا نهاية وصدى بها الغوينايا ربي صل على من فضله لا نهاية يعون كل جودي وإمام الورايا ربي صل على من فضله لا نهاية رمول أنبيائي غير هذا الوصايا ربي صل على من فضله لا نهاية ربي صل على من فضله لا نهاية ربي صل على من فضله لا نهاية فضله لا نهاية فضله لا نهاية اللهم صل وسلم وزد وشرف وعظم ومجد وبارك عليه nabiga marka calayhi salaatu wasalaam walaalayaal qisooyinkaa soo qaab qaadan rabnay halhalay ahaayeen waxaa ka mid ah sayidunaa cumar aa dhegaysanaya qasiida la qaadaayo adinkana canaaya idinku kacayda markii qasiida aad maqashaa kitaabkan la yidhaahdo ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafaa lilimaami qaadil ciyaad waxaa ku qoran sayid cumar habeenkii markii la jiiftay cadaaladiisa waa la yaqaana hal qamiisoo dharka lahaa qamiiskaa toban iyo afar meelood oo ka karraay bunkuto meeshaan waa go-an tahay tar waa go-an tahay dhar xataa fiifiican ma qaadan jirin wa huwa amiiruulmu'miniin sidaad ogtihiin amiiruulmu'miniin uu ahay adduunyo o dhan iyo cadaaladiisa waxay gaartay xaq bini aadam ka dheero madaxweynihii islaamku qamiis toltolan isagoo wato madaxweyne yah haddana meesha ay marayaan waa ujeedin kuwa islaamka madaxweyneyaal unaa dhahay waa ogtiin adinkaga laydinkaga warrami maayo habeenkii waa wareegi jiray sayid cumarkii la hurdo wareegi jiray wuxuu raadinayaa wiil dhallinyaraah oo gabar jid la taagan sida hadda waddankeenna mashhuur ku ah qof qamra cabaaya oo qalad samaynaayo mid baasoo qarribanoo guri islaamid jibinayo tuuga oo kabagooba iyo wax lamid ahoo xun ayuu raadiyaa waa soo dhara iyo cid dhib sheegaydaba intaba waa raadiyaa wuxuu u jeeday guri faanuusu ka daarantoo bidhaanu ka baxayso waa u soo dhawaaday xuurgelin dambe waay waa la jiifahay faanus daaran xay tahay dabka shidan marka gabar baa meesha islaam waa yeelaa meesha fadhida waxay qaadeen shicir qasiiday qaadeen waxay samaynaysaa haw suufay macnaha qurdha bixinaysaa hawsheedii gurigay wadataa nabiga qasiidadiisa ina isku halmaansiina ilaa waa u ka beryo gabdhaha hadda jeega qasiida ma qaadaan mase canjalka reer galbeedka inta dhaartaan ama lambarka ugu xun aflaanta oo ugu dhaqan doori badan ninka ugu saqanjaasan filimaanta oo xaaraanta foosha xu sameeya ay inta daartaan ay dhahaan aan hay isku nootina waa ku cashaynaa waa isku inta jiif hurdo laga gaaro gabdhihii asxaabtu inay xumaan dhegaystaan iska dhaafe inay qur-aan akrinayaan ama ay tukanayaan ama ay qasiido qaadayaan ay macnaha waxa way ku koobnaayeen kuwa hadda jira ismiisaama meesha aad joogtiin gabar wuxuu arkay marka sayid cumar qasiido qaadihu maqla gabadhaa qasiidaday qaadaysaan idiin sheegayaa oo kitaabku qorayo waa gabar taabiciyadu asxaabtii la kulantay waxay leedahay calaa muxammadin salaatu labraari sallaa calayhi dayibuuna alakhyaar qad kunta bukaa'an bukaa'an qad kunta qad kunta qawaaman bukaa'an bilasxaari yaa layta shicrii walmanaayaa adwaarun qad tajmacunii wa xabiibiyo daaru saasa kitaabka ku qora waxay tidhi calaa muxammadin salaatu labraar nabi muxamed dadka baariyaalka salligooda dushiisa allaha yeelo baariyaalka unbaa ku salliya nabiga ee nin qarribanoo belo qabaa nabi kuma salliyo marka salligiisa madana waaba carara waxaa mar kasta ku sallina u fiirsada waa in qalbigooda fayooda allow nagu dar inta nabiga ku sallida calayhi salaatu wasalaam maxaa la asagaa nabigu bakhiil waayuu yidhi qofkii inta magacii iga maqla igu salli waaya bakhiil waayuu yidhi albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay rasuulka dhaha calayhi salaatu wasalaam waxaa ku qoran kitaabkan adkaarka la yidhaahdo imaamu nawowi oo dhahaya nabiga markii magaciisa la maqlo calayhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa salligiisa in hal mar kor loo wada qaado allaahuma salli wasallim calayh sheekh xuseen caddow caalimiintii waaweyne ka mid a waxaa la yidhi xadiidka markuu akhrinayo markuu rabo xadiidka markuu soo qabto saxaabiga soo ku tarbiyeeyey dadku wuxuu akhri jiray markuu yidhaha can abi hurayrata xorta maxay dhihi jireen hal maray waxay wada leeyihiin radia allaahu canhu warka la wadi ma haddii sabaydaa ay ducey waayaan kitaabka bal la akhrin maaha markay dhahaan can innabiyi maxay dhihi jireen haddana sala allahu calayhi wasalama saasaa kitaabyihii laga soo gaariya islaamkii wanaagsanaa kuwa hadda joogaana afka inay ka dhaan iska dhaafi xataa qalbi kama nabadgelaya nabiga iyo maantiis ilaahuna belini marka gabadhii waxay tidhi nabigay u ducayday markaa sayid cumar waa maqlay fajalasa wabakaa kitaabku leeyahay sayid cumar inta iska fariiso iska ooy gabar qasiido qaadi u ooynaya maxaa yaele rasuulkuu jecel yahay hadda calayhi salaatu wasalaam waxaa kaleeto oo isla kitaabkaas ku qoran sayid caliyaa su-aal la weydiiyey markaasaa la yidhi kayfa kaana xubukum lirasuulillaahi bal jacaylkaad nabiga u qabteen tilmaan sayid caliyo markaasuu yidhi kaana wallaahi axabba ilaynaa min amwaalinaa wa wlaadinaa wa ummahaatinaa wa aabaa'inaa wa min almaa'i albaaridi cala dama'i buu yidhi ilaahan ku dhaartee rasuulka waxaan ka jecelnahaa buu yidhi xoolaheennoo dhan iyo nabi maxamed nabi maxamedaan jecelna calayhi salaatu wasalaam aabbayaalkeen iyo hooyayaalkeen nabigaan ka jecelnaha buu yidhi ilmaheenna nabigaan ka jecelnaha buu yidhi xataa qof oo mar haddii biyo qabow loo keeno sooma jecla oo nafto ka baxaydo nabigaan kasii jecelna buu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo isla kitaabkaas ku qoran duulaamadii rasuulku qaaday duulaankii labaad bedera ugu horreeyey mogtaha oo sanadkii labaad bisha ramadaan dhacay waxaa ku xigay duulaankii labaad oo qaswatu uxud oo toddobaatanka saxaabi lagu dilay oo sayid xamse oo ka mid ahay oo ninka la yidhaahdo muscab oo ka mid ahay awalu safiirin fi lislaam duulaankaasuna wuxuu dhacay sanadkii saddexaad bisha soonfurka ama shawaalkuu dhacay duulaankaas markii aan saxaabtii wax badan laga dilin nabigana waa la dhaawacay alayhi salaatu wasalaam ayaa la soo laabtay markaasay gabar u timid saxaabtii meel dhooban markaasay tiri ka warran rasuulkii iyo iyo dagaalkii ka warrama markaasaa la yidhi qad qutila abaaki qad qutila waa la dilay abuuki adiga aabbahaa la yidhi aabbahaa waa ku soo dhintay wa akhuuki walaalkaana waa la dilay wa bacluka ninkaagiina waa la dilaa la yidhi intaasaa kusoo dhintay ninkaagii walaalka aabbaha intaasba waa lagu dilaa la yidhi asxaabtii ka mid ah in la dilay markaasay tiri gabadhaasu intaasoo dhan waxaa iga murug badan walaalkay aabbahay ninka i qaba nabi maxamedaan ka jeclay tiri calayhi salaatu wasalaam ee kayfa kaana xaalu rasuulillaah bal nabigii sawyaha asagu ma nabad qabaa markaasa waa nool yaha waana nabad qabaha la yidhi calayhi salaatu wasalaam kamaa tuxibeena ya haadihi midaanay saad jeceshuu nabigaagi yaha la yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasay tiri itusiya indhaha inaan kusoo arka maahane wallaana si kale ku qancayni gacantaa la soo qabtay nabigii oo meel jooga teendhuhu sida loo keena calayhi salaatu wasalaam rasuulkii markii aragtay gabadhaasu maxay tiri haadihi alkalimati alkhaalida kelimadan cajiibkaahay ku dhawaaqday kullu musiibatin bacdaka jalalun yaa rasuulallahi bay tiri musiibo kastoo dhacdaa waa mid iska fudud bay tiri jalalka waa yasiir adigaba haddaad ii nooshay tiri xaa dhibaata igu haydaahay tiri rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam gabdhaha hadda jirow ninkiina haddii wax laga sheego canaaya idinku kacda nabigana intay indhaha daboolateen dhahdeen waa quraafaad salligiisu ee ka soo jawaaba waxa laydinka sugaa jawaab fiican laydinka suga haddaad muslimiin wanaagsan tihiin saasay u kala bedelan yihiin mara intay isku duuduubeen dheen waa muslimad muxtajabahan ah cabaaray sii socota waxay tihi waa quraafaad nabigu nin intuu ahaa yaa xusi kara nabigu nin intuu ahaaye yaa xusi kara waa sax adduunyada waa ka tegey innaka mayitun wa innahu mayituun laakiin wuxuu yidhi yaquumu wa yamshi kamaa awala famaa maata bal can cuyuuni ikhtifaau shaqawrisiir waa socdaa sow marka horeba ahay waa iska dukaa qabrigiisu ku dukaa waa ku nool yahay waa xajinaa weliba ibnu xajar wuxuu yidhi faman lam yactaqid haadaa fahuwa sindiiqun ninkaan in nabigu nool yahay aaminsanayna waa munaafiq u yidhi ibnu xajar waa munaafiq muslimba maaha ninka nabiga aan dhihin xayun fii qabrii aakhiro ku nool yahay ninkaan dhihin ee yidhaha sidaanoo kale qof dhinta waay way iska burburay waa horaa ciiddu cuntay qiyaamada hadda wax noo qaba karo laga yaaba hal mar laakiin hadda wax ma galo ninkii yidhaahda inuu munaafiq yahay oo murtad ou yahay islaamka waxba kama taagan war ilaahiyana ka cabsada waxaad joogtiin waa meeshii nabi maxamed lagu xusay calayhi salaatu wasalaam waa meeshii culummado dhan u safar idiin soo gashay qiyaamadaa laydin su-aali doonaa xaqa laydiin sheegaa dadku dhaqmi weydan xujoweyda ku noqon doonaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weliba yidhi haye walaalayaal salaada maqhribka ayaan gelaynaa bacdigeed markaan ka baxnana wacdiga halkan kasii wadaya ilaa aan kasoo khatimo insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah oonaan dheel adiku iska jadbaysatina la sii wado marka insha allah su-aalaha iyo kulli qofkii su-aal qaba cawada waxa weeye waxay dhahaan culummada islaamku alfursatu tamuru ka mari saxaab sida daruurtu ay kuu kor maraysoo kalaa fursaddu kuu dul martaa ay dhehen walaa tarjicu ilayka abadan weligeedna kugu soo noqon maydo waxay soomaalidu dhahaan gariir caddageed kuma saarna hadday maalin fursaddu ku dhaafto waasay kuu dhaaftaa la yidhi gariir cadde maalin kasta geed kuuma saarnay dhahan waa isla mida moogtahay marka walaalayaal mawduuca shiiqa hadda nooga hadlayo saasaan awalba ugu qanacsanay inaanan kusii dheeran laakiin waxaan idin xasuusaayay inaan faaraxay col lala noqon ousan faaraxay qasdada noo qaada adna low aan la wada qaadno ilaa saxaabtiga qaadi jiray qasaa'idka iyo ammaanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta inta jecel qasiidada nacdaada dadka inta la geliyay waxay leeyihiin mid baasoo cod dheer oo qasiido qaadaa yimid mid baasoo cod dheer ilaa dhegihii ka jebine waxaan maqli jiray ibliisku khayrka waa necab yahe nin muslima oo nabiga ammaantiisa necab tar cish rajaban taraaca jabane naga mari annaga waa cajiib ilaa nin muslim sheegaayo kula dukaaya waagi hore dheecaanka maqli jirna marka tobaal akhraay munaafiqiina waa hor jirtay ee nin hadda joogo ku dhahaayo mana rabo waana jeclaha nabiga meel islama gelaysa walaalayaal sayid cumarna waa naga hadda sheegaynay dad badan iskuma isku dhaaf gabar muslimada oo taabiciyada oo inta ag fadhiistay qasiidadeedu suu u oynaya waagii meesha ugu bari walaalayaal marka jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimanka dhahay ee faadimiyiina bilowday waxaan leenahay haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin balal kitaaboo gaala mawlid laga soo gaardhaha noo keena annagu waxaan haynaa intaan la qaadayo ilaahay baa laga soo gaaray a'immada islaamka oo dhan iyo waxa weye istixsaanul culamaana sheikha ka hadlay muxadisiinta inta xaafid kaliya ka hadashay xisaab ma leh waxaa ka mid a ibnu xajar oo iskale fatxu baari oo sheikhu nooga sheekaynayo amiirulmu'miniin fi xadiis loo yaqaan waxaa ka mid a shiiqiisii oo la yidhaha imaamulciraaqi oo kitaabka qoray la yidhaha mawridulhaniyi fi mawridisaniyi waxaa ka mid a ardaygiisii imaamu sakhaawi sheikha la yidhaahdo oo ardayga ibnu xajara waxaa ka mid a imaamkan la yidhaha mawaahibuladuniya iskale oo ibnu xajar asna la yidhaahdo waxaa ka mid a imaamka la yidhaha xaafidu suyuudi oo kitaab la yidhaha alxaawi alfataawi meel dhan oo la yidhaha xusnu lmaqsad fii camali lmawlid uga hadlay waxaa ka mid a ibnuljazari sheikha la yidhaahdo oo cilmigan kitaabkan cilmu qiraha jazariya soo mataqaaniin laga akhristo cilmiga qirada oo axkaamta qur-aanka qaabka loo akhriyo idqaamka iyo idhaarka iyo qalqalada iyo wahakadaa cilmi dhan oo fani la akhristo weeye waxaa ka mid a imaamka le naasirudiinu dimishqi oo kitaab dhan ka qoray oo la yidhaahdo mawlid saadi fii mawlid alhaadi waxaa ka mid a alxaafidu ibnu kathiir oo kitaabkiisa la yidhaha albidaaya wanihaaya juska toban iyo saddexaad lambarka boqol afartan iyo toddoba uga hadlay halkaas uga sheekeeyey ilaa maa uu yidhaahdo raggii ixtifaalka dhigi jira waxaa ka mid a almelik almudafar saaxibu irbal a'imadii waaweyneed oo dowladdii cabbaasiyadu ka mid ahay sida sheikuba noo sheegay waxa weeye nabiga xuskiisa ayuu ka hadlay ninkii dhigi jira oo ka sheekeeyey asaguna saasuu ku aqbalay weliba mawlidou leeyahay mawlidu naxiir la yidhaahdo oo shicir ibnu dixyi ku taxay shicira u bedelay laakiin asagu macnaha nafri ah uu iska leeyahy ibnu kafiirka naftiisu wuxuu ku yidhi kitaabkiisa waxaan sameeye buu yidhi ninkaas wanaagsan oo malik almudafir la yidhaha wa kaana shahman shujaacan caadilan mutawaadican suniyan yuxibu alfuqahaa'a walmuxadisiin ilaa uu ka yidhaha wa kaana maca dalika yaxtafilu fii rabiici alawal ixtifaalan haa'ilan buu yidhi ixtifaal weyn oo dhigi jira buu yidhi shan kun oo riyoodow hal mar qali jiray markuu nabiga xusa calayhi salaatu wasalaam ninkaas waa lix boqoloo sano muddo ka horrayda toban kun oo digaaga uu qali jiray shimbirahan yararka ah wuxuu bixi jiray soddon kun oo xalwaa oo raashin uu keeni jiray soddon kun oo xalwo shan xaba iyo afar xabaa la diidan yahay dhowr kiila hadda laysku haystaa soddon kun hadday noqon lahayd show madhin niman lahaayeen ciil intay uga qabaan nimanka ay dhibayda soddon kun oo baaf oo xalwo haddii la keeno see yeeli lahaayeen waxay dalka dhamasho waa ka qaxi lahayen islaamkaan u marina waddamo kale israasa lahaayeen waa cajiib sheekh walaa meesha darinta marayso xaafidiintii oo dhammaa sidaas uga hadlay alxaasil meel looga laabta ma leh annaga marka waxa weeye halkaasay naga joogtaa xuska rasuulka kutubaha qaar xataa waxay qoran salafu saalixi macruufulkarqiga xataa samay jiray salafu saalixi xataa qaybo ka mida qaara qoray kutubaha mawaalida ka hadasha taariikhdiisa salafu saalixi qaybo ka mida inay xataa xaflada qaban jireen bay qorayaan si kastoo tidhaahdiinba xuska nabigu wuxuu ka kooban yahay halla fiiriyo dhammaantiis wuxuu ka kooban yahay wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun khayr sameeya salliga nabiga qaad waa khayr ammaanta nabiga qaad khayr isku imaada wanaag isku imaada waa khayr siirada nabiga ka sheekay waa khayr sadaqa bixi waa khayr isku duceeya waa khayr wanaag isfara waa khayr jacaylka khayrka u jadbooda u maxabooda waa khayr kulligood khayr lee waaye waa xumaan ninkii qaba kitaabkeeda laga rabaa isagaa sheegaya moogtahay waa xumaan intaasu qofkii yidhaahda waxaan leenahay la imaad aayadda iyo xadiidka dhahayda qaala allaahu tacaalaa alixtifaalu baadilu qur-aanka ma ku jirtaa qur-aanka waxay dhehen alyawma akmaltu lakum diinakum aa mawlidka u daliilahay dhehen alyawma akmaltu lakum ilaahay diintaan idiin kamilay buu yidhi maalinkii carafo rasuulku tagna calayhi salaatu wasalaam diintaan idiin kamilay mawlidka la diida miya fasir qur-aanka mwaan adinkaba islaamaatiin hadda ka hora waxaa lihi nin muxaadaraynaya aa wuxuu ka sheekaynayay zakada oo nimankan mawlidka oon dhibay ah markaasuu yidhi shaygaas in saka laga waaj laga keeno ayaa wujuub ah faraantiyaal gabdhuhu wataan iyo waxaana u daliila innaa acdaynaa kalkowhara innaa acdaynaa kalkowharay mari arrintu marka nabi allow waadi aan ku siina jannada ku yaalla ma faraanti dahabi sheegi cilmi sheekh ma jiro mid kalena wuxuu yidhi kitaaban akrinaa jaamacadan ka soo baxa suuraddan leedahay suuratljinnio marka inuu ku yimid markaasuu wa annahu tacaalaa jaddu rabbinaa inuu fasiro rabaa qaamuuska iyo la wuxuu waraaqiya jaamacadda lagu soo qora bisuu ka raadiyaa sheekh kama dhegaysan tafsiirka weligii markaasuu jad waatay awowo la dhihi jiree raw awowi waa iska dhowrs yiri wa annahu sha'niya tacaalaa waxaa kor noqduu yidhi jaddu rabbinaa awoowa ilaaheenna awowahoodana oqoono lahaayuu yidhi saasaa la marayaa awowow lahaay ilaa meel kale u dhigo waayey qaamuusuunu ka soo raadiyey jadkiina awoowaa la iskaga yaqaanaaha mid kalena wuxuu yidhi anigu waxaan fasirayaa qa- ee qur-aanka markaa suuratul camo jus camo isku dayay inuu fasiro waxbana culimo kamaysan dhegaysan waa xoogsi markaasuu yidhi camaan fasira cama wax maqli jiray ruuxaas waa cam waa waa waa macnaha nin indhala ma- meelahu ka maqli jiray markaasuu yidhi cama waa indhabeelou yidhi qur-aanka iyo maalin kasta been laga sheega cama waa indhabeele ma yaqaana hawada xarafka can la yidha oo xarfu jirka ah maada istifhaamiyada hadday gasho tuxdafu alif alifta waa alxadfaa wa takuunu cama waa laysku idqaanfiirday cama ilaa nuuntii oo xuruuftii ka mid a iyo miimkii as aa israacay cama maxay bay yatasaa'aluun baa la yidhi iska weydiinaya maxay isweydiinayaan ma taqaanid markaas yidhi cama waa indhabeela qur-aanka iyo maalin kasta been laga sheegaa ood u jeedaan sida loo laxninayo la taxriifinaa rasuulkii baa la inkirayaa xuskiisii iyo khayraadkii walaalayaal ilaaheenna aan ka cabsan oo dhallinyaray ee culummadaas dadka waa xamayd iska dhaafi qofna xama maynee ninkii wax naga roona wax annaga noo nasteexay haddii mawliidkan iyo salligan aan qaadayna qur-aan ku diiday jaamica qur-aanka meeshaanu ka dhow yahee noo soo qabeenna bar waa kuu ducaynana aayadda mawliidka diidaysa haddii xadiidka nabigu uu mawliidka diiday kitaabku ku qoran yahana noo sheeg haddaa haysatan na tus haddaad xataa haysan noo sheeg meeshay ku taalla aan ka raadsanno on baadi goobne waahay baadi naga maqane haddaadan midna noo hayn ee galab laguu muxaadareeyey haddaadan intaa midna haynin ee hal galab laguu muxaadareeyey ee lagu yidhi mawlid ma bannaan iska qaado dikri ma bannaana iska qaado waalid lama xusi kara iska qaado ee qur-aan looma akhri karo waalidka iska qaado shiiqa ways jaajuuso ha iska qaado ee aduguna sidii canjar la duubtay aa iska dhaansantay iska baxday adoo buuxahe wax kale ma hidin moogta wax kale ma akhrisan waxba kale sooma dhegaysan dad kale ahlukhayr uma tegin adoo dhaansana iska baxdo caloosha kuu buuxdo marka cawada guriga haddaad tagtaba culummada hore beena noo sheegi jireen ilaa sheeqa wayska dhame xusaan jaajuus ahaa galabtaa loogu soo muxaadaray wax kaloo haya ma leh sooma arag ma yaqaano wax kama dhegaysan hal muxaadaro kasoo dhegaysta mid hadlaaya aasuu iska qaadanaya suufiyadu gaalay ahayd waxaa waxaa mar waa inaan ano hadba sheega is arkaa waa- laba meel aad ku saarto lama qari karo fatxu majiidka maalin waxaan ku arkay kolley inaan iga soo fakatad baanu sheega is arkaa aan iska sheego raalli naga ahaada kama hadli rada mawduucaasi marka waxaa ku qoran fatxu majiidka ina asla haadihi duruq suufiya dadkan wardinaya oo suufiyada sheeganaya soo mataqaana culamaha la suufiyo dalka soomaaliya say ku tahay wadamada oo, oo suudaan iyo ka warrama say ku tahay da- masar kaliya meeqa dariiqaa joogta ilaa toddobaatan intaas oo macnaha waxa weeye lujno oo qaybsantaa jo- kaliya a- a- ka habaysan adduunka intaasoo bilyan waa oo muslima dariiqadu mana ahan dariiqadu inay macnaheedu tahay ilaahyo inay caabudaane waxa weeye eh, wa an law istaqaamuu calaa dariiqatihim la asqaynaahum maaan qadaqan adariiqatu dariiqullah waa jidka ilaahay loo maro waa oo lagugu tarabiyo lira wadadan soo mar dariiqa macni saas waaye waa alcamalu bikitaabillahi wa sunnati rasuulillaahi cala alwajhi alaxwad baa lagu fasiraa sida ugu dadaalka badan xaaraamta iska dhaafi karaahada sida xaaraamta uga fogaadan dadka lagu sheegaya wanaagooda heerkay gaartay sunnadana sida wujuubay ugu dhaqmaan waa dadaan wanaagna ka tegin xumaanna u dhowaan dadkaasaabaa la yidhaa yaaba gaari karaba axmed binu xambala meesha joogaan kitaabkan tanwiir quruubka qoraya suufiyadu iska soo aadi jiray markaasaa maalinkii dambe la yidhi waxaad ka jirinaya nimanka adaaba caalim weyne eh markaasu wuxuu yidhi agtooda waxaa ku sugan cilmi annagu aanan haysanan haystaanuu yidhi imaamu shaaficiyaa la yidhi xaad ka soo faa'iiday suufiyada markaasuu yidhi istafadtu minhum kalimataynu yidhi laba kelimaan ka soo helay cilmigeedu iyo dhantaan soo koobay oo khayr ah oo faa'iido weyn labadu maxay tahay mid waxa waaye buu yidhi alwaqtu ka sayf in lam taqdachu yanqadicuka waqtigu waa ku maraa waa ku maraa waa ku maraa waa kaa dhammaana haddaad ka faa'iidayso weydo khasaara kugu dhacaysa waqtiga ha laga faa'iidaysto maxaa yeele waxa cumrigaan waa haddaad khasaarido ka warran walaalayaal faa'iido darri nugu noqonaysaa xigmadda labadoon ka dhexla waxa weeye buu yidhi nafsaka in lam tashqalhaa shaqaladka bilbaadiluu yidhi naftaada ka adkaaw khayr ku mashquuli mar diinta dhegayso mar salaada ku dadaal baadil iyo xumaan naftiiya kula aadin haddaad khayr ku mashquuli weydood firaaqo siido baadilay kula aadi doontaa buu yidhi ahlu tasawufka waa dad sidaas u tarabiyaysan alxaasil walaalayaal waxa weeye waa isku nimid mana isxamanayno duurka yaan lagu jirin yaan meelaha lagu dhuundhuumanin hana loo faa'iideeyo haddaan qaldannahay oo sheekh cabdiraxmaan iyo qaldan yihiin hala qabta sheikha ma rabno inuu ummadda naga lumiye haddii waxa weeye la toosan yahay annagu sidaas khayra idiin sheegnay nabigiina ku salliyaana dhahnay calayhi salaatu wasalaam nabiga siiradiisa aan ka sheekaynaan dhahnay waxa weeye adduunyada maalinka idhiska sooma taqaaniin maalinka idhiska muran lagama qabeeday laakiin maalinka nabigu dhashaa muran la geliy ma- maalinka waxa weeye xorriyada muran lagama qabeeday xorriyada maalinka adduunka dowlad kasta ay qaadatay waxa weeye waxay dhahdaa waa maalinkan xorriyada qaadana gobonimada maalinkeedii oon gumaysta ka qor- ka xorowna la yidhahdaa maalinka hooyooyinka lama diidaneeday oo u soo socday waa la ogol yahay xayeysiiska lama diidana laakiin haddii la maqlo meela layskugu tago nabiga laga sheekeeyey dadka canaaya ku kacida meela ka timadan waa aqoon waaye canaayadanba dhaqtarha loo geeyey keliina ha soo qoro waxa ku tarta waa kaasi innaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdii man yashaa waa hanuunka xaggiisa hanuun xaggii miyaa dhaqtar wax ka geli karaa waa dhinaca hanuunka haddii alla ku lumiyana waa lume haddii alla ku toosiyana waa, waa toosaysa allahana toosiye walaalayaal wacdiga caawoo dhan haddii la wado horta mu'miniintu dhergi maayaan waa laga yaabaa dadka qaar inay leeyihiin caaw oo dhan maana loo wado sheekh xuu nooga joojiya sheekh cabdiraxmaan xuu noogu wadi waaye maa mar labaad makrofanka lagu celiyo dadka qaarna waa laga yaabaa inay hadda saacadda fiirayaan orniyo waa la dhaafay nus saac oo dhan bismi illah waa dama daalayaan miya laysku hayaa nuuc maaha dadku saasay u kala bedelan yihiin inta saacadda fiiriya marka raalliha naga ahaato oo iska jecelin waqtiga lasoo gaabiyo inta khayrka jecelna khayraad badan oo gadaaloo sii jira haddaan wax idinka halleeyey raalli iga ahaada insha allahu anugu khayr u sheega islehaye haddaan nabigiinnii oo awalba inaad raacdaan wujuub idinku ahaad idinku sii waaniyo aan sii jeclaano ilaa rasuulka ilaahana aa waajibay nagu tahay khayr aan idiin sheegna walaalayaal khayrka aan wada qaadano aanna wada fidinno guryaheenna aan gelino oo nin kasta nin kastoo dhallinyaraa gabar kasta hooyo kasta gurigeeda rasuulka ilaaha ka tacdiimiso nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa ha uga sheekaydo salawaadka rasuulka gurigeeda ha ka nuuriso markaas ayaan ka baxaynaa mugdiga iyo dhibka iyo masaa'ibta markaas baan ka baxaynaa ilaah agtiisana aan faa'iido weyn ka gaaraynaa waxaa kaloo jira rasuulka ammaantiisa lama dhammayn karo waxaa lagu gaaraa hurbuusuni jacaylka nabiga wa bixubi nabiyi fabqi ridallaah fa fii xubbihi ridaa'u walxabaa'u buu yidhi jacaylka rasuulka ridaha ilaahay markaad raadinayso nabi maxamed jeclow taasaa lagu gaaraa maxaa dheefoo dhan ninkii raba jacaylka nabiga laga helaa sheikana sheekh cabdiraxmaan isaylicina muxuu yidhi huwa nicmatu lkubraa huwa raxmatu latii tajallaa biha raxmanu lilkhalqi ajmaciin watasliimu laska taxiyati calaa khayri khalqi illah محبته تعدي المحب مهابة وتوصله أعلى مقامه ومرتعين وتسليم وأزكى تحية على خير خلق الله حصان مقالقا توقفها هنا وما نلت في مدحي له قدر أصبعين وتسليم وأزكى تحيتي على خير خلق الله والآل أجمعين شعائرك الرسول كوي waa waajib waana nicmo weyn alla noo soo saaro yidhi waxayna siidaa qofka nabiga jecel muxabatuhu mu- maxabatuhu tucdi lmuxiba mahaabatan u yidhi ninka jecel waxay siidaa haybad iyo wanaag wa tuusiiluhu aclaa maqaamin wa martacin darajo la gaaro oo khayr laga daaqo midda ugu sarraydana xubbiga nabiga lagu garaa allahna siiyo calayhi salaatu wasalaam jacaylka marka rasuulku saasuu ahay ninkii nabiga marka jeclaan waaye ilaahay waxba ka heli maayo nin ka mida dadkii saalixiintaa wuxuu yidhi wa anta baabullaahi ayama mri'in ataahu min kayrika laa yadkhulu buu yidhi albaabka ilaahay looga soo galo adaa taagan nabi maxamedow albaabkaaga albaabaan ahayn qofkii soo maray yidhaa nabigu nin intuu ahaay anigu maca lala xariiro ninkii yidhahda sida hadda wiilasha walaalahiyo lagu siray saan u magalahaas waa nasiixay doon hadda iga yeelaan ilaahu rabbi oon iga yeelan ku kallif ayay khayr u tahay ilaahu rabbi inay culummada ay ay warkooda qaataan ilaahu ku hanuuni ayaga dan u taha annagana waa noo dan sababtaa waa ku farxayna hanuunkooda lumidoodana waa ka murugaysannaha dadka lumaaya ee allow noo soo hanuuni haddaad tiri waxaa nabi ku fala nin nintou ahaay wallaada ilaahay u gelayn buu yidhi ninkaas marka dhallinyaray ku bishaaraysta ninkii khayru khalqillahi jeclaan waaye oo xuskiisa iyo saligiisa iyo ammaantiisa iyo munaasabadiisa muran geliya albaabka alle geli maayo sida a'immada islaamku ay sheegeen ilaahayna waxba ka helin maayo wuxuu yidhi imaamu maalik maa baqiya lihadihi alummati bacda shatmi nabiyiha haddii nabiga wax laga sheego ummadda xaa u haray buu yidhi marba haddii rasuulkii wax yarba laga sheego wax noo haray ma jiraan sayidunaa abubakar sidiiq habeenkii hijrada soo yeelay habeenkii nabiga iyo iyo sayid abubakar ay maka ka tageen godka ay galeen qaaru thawr la yidhaahdo saddex habeen bay ku jireen wuxuu yidhi sayid abubakar nabi allow anaa kaaga hormarayo yidhi iga dambeey meelaha bahalladu ka soo galgalaanaan isleeyahay masaska iyo aan iyo haraamadan kaa daarinaya gooyi soo googooyi inta ku dabool inta ku daari inta ku daari hal meelow me- wuxuu waayey cagtiisuu saaray nabiguu yidhi soo gal waa soo galay intaan iska barka addinkayga barka buu yidhi cajirkayga barko halkaanuu barkada nabiga waa ku hurday calayhi salaatu wasalaam lugtiya bahalka cuna markaasuu is yidhi lugta haddaad nuuxido oo xanuunka la nuuxsato amaa nabiga hurdada ku naxa calayhi salaatu wasalaam bahalka lugtiisa cuna ayaa nabiga ta hormari rasuulku hormariya calayhi salaatu wasalaam walaalayaal jacaylka nabigu midkaasuu ahay inaan haddaan hadba si, had- hadalka sii wadaba maxabo kale ay sii muuqaydee inaa anigu isi soo xiraa iyo roon oo nafteeda aan xukumee waxaan idiin rajaynayaa sidaad khayrka ugu soo xaadirteen ood wanaaggan u timaadeen oo aad naftiinni iyo maalkiinni ugu soo hurteen intaan khayrka camiriddiisa iyo dadaalkiisa iyo iskumaadkiisa ka shaqayday qiyaamada shafaacada rasuulka ilaahi ha geliyo dhammaanteen shafaacada rasuulka allah na siiyo qof kasta oo muraadkan u soo safray dad baa ka yimid yotaboori uga yimid dad baa liinshoobin uga yimid dad baa eh, stalatuum uga yimid dadaa buruliinga ka yimid oo jooga intaas buu ogsoonahay jamaacaday ka mid yihiin meele ka dhow dadaa ka yimid dadaa nuur- eh, eh, nuurshoobin uga yimid dadaa sudurshoobin uga yimid dadaa wadanka xaggeed uga yimid dadaa caawa waxay ka joogtaa ilaahow rabbiyo wax inaan taga eh, macnaha hadday ii suurtageli lahayd oo ciilba qaba tegid la-aanta ciil ka qaba dadna ayagooba deris laha laga yaaba inaysan ka qabsaayaan arwaxa meesha lagu hayo xuma ay ku hayaan deriska leeyihiin haday saasaa loo kala bedelan yahay marka ilaahaana kala soocay wuxuu yidhi sayid cali halkaa baa kusoo qatima sayid cali wuxuu yidhi radinaa qismat aljabbaari fiina lanaa cilmun walilacdaa'i maalun ilaahay qaybtiisaan raalli ku nahou yidhi annagu xoo- ay- gaalada acdaada xoolay leeyihiin adduunya la siiyey muslimiintana maxaa la siiyey lanaa cilmun diinta annaga alla na siiye allah wax noo qaybiyey hadda nimanka nabiga diidan hal qodoba ku qatima iga dhegaysta nabiga ammaantiisa ma nagu caydeen dikriga ma nagu caydeen tusbaxaan aba hureyraa wada jiray toban iyo laba kun oo tasbiixuu ku akhri jiray kun xabowna ahay kan waa boqole suufiyada tusbaxay wataan mana dhahdeen ma nagu nacdeen annagu werdigaan qaadanay dikrigiina waa qaadannay nabi ammaankiina waa qaadannay adinkuna cayda qaata intaasaa mawduucii ku soo koobay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hello.